waxaa maanta aas qaran lagu sameeyey qabuuro ku yaala duleedka magaalada hargeysa fanaanadii caanka ahayd rabbi ha u naxariistay ee khadra daahir cige waxaa aaskeeda ka qaybgelay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda maamulka somalilan mas-uuliyiin kale bahda fanka iyo weliba dadweyne aad u tiro badan allah ha u naxariistee fanaanadda waxay ku dhalatay sida ay sheegaan dadka yaqaana magaalada hargeysa sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii isla hargeysa ayay fanka kaga biirtay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii oo ay ahayd shan iyo toban jir sida ay ku sheegtay waraysiyo ay bixisay marxuumadda waxay ka mid ahayd fanaaniinta lagu jecel yahay hobolada soomaaliyeed iyadoo lagu xasuusan doono heesaha jaceylka oo caan ku ahayd kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ayay khadra daahir ciga samaysay riwaayadii ugu horreysay oo ay ka dhigtay iskuulka farsamada hargeysa waxaana ay si rasmi ah riwaayadda ula samaysay hobolada waaberi riwaayadii la oran jiray dab jaceylka riwaa heestii ugu horreysay ay qaaddo waxay ahayd marxuumadda hees jeceel ah oo ah afka lagama sheegto adigoon jecel arag abwaa siciid xarawo ayaa alle uga baryey marxuumadda in naxariistiisii janno ugu deeqo waxaana uu ka warbixiyey waxyaabahu ka yaqaanay aniga iyo saalax kaaski labaduba waxaanu ahay macallimeen oo maaragtay heesaha laxmada iyo heesaha ay sameeyaa aad iyo aad markii dambena axmed cali igaabaad bay israboodeen oo iscaasiqeen kaasaa haddana guursaday wuxuu noqotay dee fanaan caana oo la yaqaan dadkii iyo dalkii iyo wixii oo dhan saas ugu ballaaratay marka naag waxay ahayd gabar waxay ahayd naag yaana dhihine gabar waxay ahayd cod macaan oo dabeecad macaan oo aan heli karin yani ay ahayd marka dee intaas taariikhda intaan anugu haddii aan sheegi karaa intaas bay ahay gabadhaas waxay ahayd gabar cajaa'ib oo cod macaan oo saaxiibnimada dadka walaalaha aad u jecel aan la heli karin gabar aan la heli karin bay ahayd ilaahay jannada ha ka waraabiyo walaahi bilaahi aad iyo aad aad iyo aad alaahu jannada ka waraab oo ducaynaynay wax kale u sarfjeegi karna ma jirto waa toddobaatan iyo afartii waaye marka annagu hargeyso tagnay oo hargeysadii riwaayad aan ka dhignay riwaayadii bayba ku soo caan baxdayba laftigeedii markaan dhignay ilaa iyo marka iyo marka wadankii oo dhammaysa ay soo dhinaceeda ka qaadatay oo riwaayadii bay matelaysay oo markii kabacdina waxay ahayba fanaan weyn bay ahayd oo dadkii oo dhan markiiba waa waa la dhaceen waa la dhaceen way jeclaadeen marka codkeedina cod macaan buu ahaa ayaduna gabar macaan bay ahayd oo dabeecad macaan waxaa sameeyey afka lagama sheegtaad waa jiraa waxaa jira ay ku sheeko bareley codkeeda inuu beesha ayagoo oranaysa codka codkaas anaa u sameeyey ma xasuustay dhowr kolley wixii ay qaadasay waxbaan in badan baan ka sameeyey hibe maxamed hibe nuure oo ka mid ah fanaaniinta hobollada qaranka waa beri maalmihii dambena ku sugnayd magaalada muqdisho waxay ka warbixinaysaa dhankeeda waxyaabahay ka taqaanay marxuumad khadraa ummad soomaaliyeed meel kastay ku nooshay khadra way garanaysaa khadra waxayd qof qiimo badan qof wadaniyada qof dabeecad wanaagsan qof aan qalbigeeda qof kastaaba qaado cadar axmed kaahin baa maalin bay la kaftamaysay khadra waxay ku tiri qalbigeedu wuxuu wada qaadaa dhanka caseeyaha iyo madaxweynaha inta ka dhexaysay la wada raaligelisaa la wada sheekaysatay si wada gelisaa markaa qofka qiimahaale bay ahayd ilaahay jannadaha ka waraabiyo khadar walaashay bay ahayd dadkay isugu dhow yihiin hobolada waa beri wada wada walaalaan ahayn laakiin haddana gaargaarba walaalo usii kala ahayn in hadal ma wadi karo geeridii abay xaaji maxamed iyo dakhtara daahir baanta oo iskuulkay mid duceeyey ummadda soomaalida oo dhanna waxaan uga codsanaya inay u wada duceeyaan khadra si gaara khadra waxay ahayd hadiyeed qaaliya oo wanaagsan oo wadaniyada oo soomaaliyeed oo qof kasta jecel qof walibana jecel yahay ulantalayada annagu waa beri baaban islahaynba intaa ay fanka ugu jirtay anugu dhowr sanaan uga soo horeeyey intaaba laba qof oo isku xidhan baan ahay oo haddana dadka maaragtay isku kategoriga ku jira isku meel ee la isku xasuusta mar walba yani laba qof oo aad iskugu dhowaanahay markaa khadra muddadaas oo dhan iyaan iqiineed taariikhda aan kuu sheegon kudha taasaan aqaanaa ma jirta dhammaanteed baan iqiinayana dhammaanteed yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho